asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan waxaa maanta qadka si toos ugu jira sheekh nuur abuukar qaasin oo kusoo takhasusay kobcinta dhaqaalaha ee xiriirka ganacsiga caalamiga doctor sheekh nuur abuukar qaasin kusoo dhawo warba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu yaasiin waa dhawaa doctor sheekh nuur abuukar qaasin sida aynu ka warhayno maamulka koonfur galbeed dhawaan waxaa ku dhacay isbedel isbedelkaas oo ahaa maamulka hore u joogay oo la bedelay maamul cusubna u yimid marka isbedelkaas dhacay see u aragta adiga asalaamu calaykum waraxmatullaahi yaasiin aad baad u mahadsan tahay fursadan aad nasiisay waxaan horey u dhegaystay waraysigii suudan marsane waxaad runtii jirtay discussion koo baahnaa in mida ah in laga hadlo aad baad ugu mahadsan tahay markasta dadaalka adiga iyo afeed media aada ugu jirtaan ilaalinta iyo sharafka qomiyadda koonfur galbeed haddaan su-aashaada usoo laabto walaakay maamulkii uu hogaaminayo shariif xasan iyo midka haddaba anigu ma arko wax isbedel ah oo u dhexeeya sababtaan u leeyahay wax kale maaha soomaalida inteeda badan waa qolooyin hogaankooda ayaga doorta iyo dad hogaanka loo doorto nasiibdada koonfur galbeed waa meesha keliya ay dadkeeda weligay aysan hogaan ay ayaga doorteen aysan helin marka laga reebo dr xasan maxamed nuur shargudeed allah u naxariisto shariif xasan sida uu ku yimid waxay ahayd dadkana kalahaa meesha asagoo garab ka helaya iyo rabitaankii dadkii lixda gobol oo asaga kasoo horjeeday ayaa meesha loo geystay midka hadda joogana waa nin ku yimid rabitaanka maxaa la yidhaahdaa dowladda hadda jirta wax isbedel aniga aan u arkona ma jirto wasiiradii waa isku mid madaxweyne ku-xigeen malaha maamulkii weli wuxuu ku xiran yahay aboorka exactly labada nin waxay aniga isdhaamaan ilaa hadda ma jirto
sheekh nuur waxaan jeclaan laha horta inaan ku weydiiyo doorashada ka dhacday magaalada baydhabo maamulka koonfur galbeed ma doorasho xor ah bay ahayd oo dadkao dhan ay kasoo wada qaqabgaleen oo si xor u dhacday mise waxay doorasho aan xor ahayn oo ay faragelin xoogla ku haysay dowladda federaalka soomaaliya runtii horta arrintan baydhabo ka dhacday arrin waxay noqotay dowladii federaalka soomaaliya ay ku ceebeydin taasaan ogyihiin inuu hataa xogayaha wakiilka xogayaha guud ee turamada midoobay benson inuu shaqada looga ceeriyey arrinta baydhaba waxay noqotay runtii security councilka ama golaha qaramada midoobay ka doodeen faragelin xasaasa ayaa lagu sameeyey aasa kaloo qaada waxay ahayd in ciidan amazon oo ethoobiyan ah oo adeegsaday inay howshaa ku qabtaan taasoo iyada markasooda amazon ay ku maaragtay ay ka eegowda dad badan ku eegin waayey taasoo keentay in baydhabo hataa ciidankii boliiska european communitiga ay lacagta sii jireen inay ka jaraan arrimahaas oo dhan waa mid waxay noqotay dowladda ay aada uga ceebooda runtii dareenkii shacabka adduunkii u gaaray runtii aad baan runtii ugu faraxsanahay reer baydhabo daladii ay qaateen oo ahayd in dagaal aan lagu xaleynin oo la isgujiyo waayo runtii nabad maahayn markaas oo ammaanka dadka uma bixi karin iyo dowlad xoog badanna maaragtay lama dagaalami kartid oo darka helaysa maaragtay international community marka arrintaas wax doorasho meesha ka dhacay ma jirto waxaa ka markhaati ah in adduunkii oo dhan baaba ilaa hadda la isku haystaa waxa dhacay marka sida siday ahayd laakiin siday baashaa ku ku bilaabatay si wanaagsan ma ahayn suxin bay ahayd aad iyo aad maaragtay waxyaaba xumaado waxaas oo dhanna waxaa keli suura dadka deegaanka oo qaato dhibaatadan mas-uulka ka ah inay dhacaan wadantooda gaarka eeganaya sheekh nuur waxaa jiray mid ka mida musharaxiintii u tartamaysay maamulka koonfur galbeed oo maalmo mayadoo ka dhiman doorashooyinka lasoo xiray xamar la keenay ilaa iyo haddana xamar ku xiran taasina kolley dadka badankood waxa ay sheegaan inay ka dambeeyeen dad kasoo jeeda koonfur galbeed bal adi arrintaas makuu muuqataa absolutely waxa waaye mukhtaar sheekh mukhtaar roobo markii shan sano ka hor buu horta arrintan al-shabaabka ka baxay mukhtaar waxaa xiray anigu ma arko mas-uulna kama aha dowlad federaala ethoobiyan iyo maraka odayaasha oo siyaasiyiintoodii baa xiray mukhtaar maantana u xiran yahay waayo ma doonayaan in uu kusoo baxo liidar kale oo gobolkani hagaajiya ayagoo u baqaaya dantooda gaarka ah haddii waa inta dhabkana waa taa waaye akhbaar keliya kuma dhicin taariikhdan waxay ku dhacday shaarguduud anigu saaxiib baan ahay oo muddo badan lala soo shaqeeyey maalinta u dambeysay ee aan la hadlay iyo shaqada kasoo geli la-aan ah wadnadiina fadeen loogu sheegay oo aan damacnayn inaan jahna u qaadno keliya wuxuu yidhi haddaan ogahay buu yidhi dadka inta dhashay inay saa yihiin ma galeen marka waxaan kuu sheegayaa qolaal umadani waxaa muqdaarku u xiran yahay oo shaarguduud meesha ka ceeriyey oo maamulka u diidan waa guruub siyaasiyiin ah oo rabin in ummaddan isbedel lagu sameeyo ama isbedel samaysmo sababtoo ah waa rag usoo shaqo tegay inay ka ganacsadaan siyaasadda iyo masiirka ummadda meesha waxa dhigayna taawaa iyadoona tan loo xal loo helina markasta arrintaa lagala gudbiyo sheekh kolley sida adiga aad sheegtay waxaa tiri mukhtaar waxaa soo xiray u xiran yahay mataqaanaa dad deglimrisa dhanka kalena kolley dowladda waxa ay sheegtay inuu isaga u xiran yahay ayaga ku eedeynayay inuu ka baxay heshiisya ayaga ay la galeen balse waxaynu ognahay in dad badan oo mataqaana ku dhow siyaasadda ay sheegayaan mataqaana mukhtaar inta uusan doorashada gelin ka hor inuu dowladda saddexdii qeyboodba uu kala hadlay ayna raali ka ahaayeen inuu tago meeshaas doorashada uu kaga galo maxaa isbeddelkan keena wallahi dadka dadka dowladda la hadlay baan aniga ku jirnay oo aan kala filanay inay arrintaasi samayn dowladda iyada naftirkeeda waxa waaye dowlad wada socota maahan dowladda naftirkeeda waxa waaye waa qabaa-il isku tegay oo dana gaara kala leh cabsi waxaa jirtay in mukhtaar roodlow iyo ay isku xirmi karaan xaramadooda oo kismaayo oo meeshaas dhibaato ka imaan karta qaar waxaa jirtay siyaasiyiin oo digaya marifla u badan oo ka cabsanaya ninkan hadduu soo baxo maadaama uu awood ku yeelan karo baarlamaanka soo socda masirkeeda inuu meesha aysan dowladda la shaqayn qaar u baqaayay inay maamulkooda hadda haystaan waxa yarta ay ku qanacsan yihiin inuu maaragtay ka bixin arrintaasi qalab dhacay bay ahayd waa markii keliya dowladda soomaaliya iyo al-shabaab ay hal mowqif ay eertooda mariyeen mukhtaar oo isku mowqif ka noqdeen waa dowladdii iyo al-shabaab meeshii keliya ay isku mowqif ka noqdeen waa xiritaankii mukhtaar taasi waxay ku tusaysaa inay arrintaasi arrin cilmiyesan in lagu baaro ay tahay laakiin labada duruubba inay degaba yimaadeen may sameyn dadka lala soo maray mukhtaar oo uu xiran yahay oo jirjilay oo falxumada ku sameeyey ee aragtan geystay marka arrintan arrintan oo xiritaanka robow aniga waxaan u arkaa inay mas-uuliyadaasi ay leedahay dadkaas waana runtii niyad jab weyn ay ku tahay ummadda ayagu laakiin waxaasoo dhan ma arkaan ayagu waxay arkaan maaragtay xogaaga yar ay haystaan waa dad waa rag ay shariibo martabana kuma jiraan waa rag siyaasiyiin isku sheega oo ilaa hadda aysan gobolka wax u qaban magacooda meesha ku fadhiya oo raba keliya inay ka balaalaan maaragtay masiirkaas ummadda ha noqoto midka siyaasadda iyo dhaqaalaha si ayaga maaragtay waxay isugu daraan noloshooda sheekh nuur waxaa dhacda in inta badan siyaasadda maamulka koonfur galbeed laga hago magaalada muqdisho waxaa jirtay in maamulkii shariif xasan uu ahaa mid laga soo hagay magaalada muqdisho kan hadda midna uu saasoo kale u yahay maxay tahay sababta mar walbaba magaalada muqdisho looga keeno qofkii mas-uulka u noqon lahaa reer koonfur galbeed yaskiino haddaa taariikhda dib u fiirtay dadkan digilaya mirifla ah waa dad dowladnimada dowladnimada waxay baahan tahay marsi aad dowladnimada ku haysatay waa inaa heshaa dad la xukuma allora qabaa'ilka kaleo soomaaliyeed waa dad hogaankooda doorto oo fiirsano ama waxawaaye dad ayaga dhexdooda tartamahayo oo especially dadkan walaalaheen ah reereebay oo ayaga ku tartax tartamaa inay mid kastaba dankiisa mid kasta cadow u ah dan midaysa aanu jirin qabaa'ilkay kala furan yihiin diyadii dhintay marka qabaad ayaga dhexdooda ka jira ayaa looga faa'iidaysanayaa marka loomama baana hadda kadib in maaragtay haddaanan dadkaa wax laga bedelin laba boqol oo kun saddex boqol oo kun tartiya project la siiyo goobada la ogyahay in ay shaqada fulinayaan ayagana shaqo ku lahayn rabitaanka dadkooda iyo maaragtay nabad iyo dareenka guud iyo qadiyad iyo waxba ma jirto wuxuu ka fikirayaa inuu siyaasadda marka lagu dhaharayo dadka siyaasadda qofka qofna maskaxda ku fikiraa qofna caloosha ku fikiraa inta hormoodka ka noqotay meeshan nineteen ilaa hadda waxay noqdeen dad badanaa caloosha ka fikira oo aan arkin dhibaatada ah waana arkaysaa waatii wax la qarin kara maaha ilaa nineteen ilaa hadda waxaad ujeedaa dadkan dhulkooda wanaagsan ayaga leeyihiin dadka baahan ay ayaga yihiin aqoontii ay ku yaryihiin dhaqaale ahaan ay liitaan military ahaan ay liitaan waxaasoo dhan wax sabab u ah hogaanka hogaanka hogaankana waa hogaan adiga dooratay ma aha waa hogaan laguu soo doortay sidoodaa una marku iibsan kartaan inta waa aawa ilaa aysan laysla xisaabtanin oo la dhihin hogaanka maxaa qalbay sidee loo badbaadin karaa arrintan waa soconaysaa walaal waxay ku dambeyn doontaa in miligii iyo jiilka dambe inaan xal uga tegin haddii maaragtay arrintan ay sida tahay looga fikiran xal loogu helo sheekh nuur maadaama adiga aad sida aad sheegtay waxaana ay ahayd ay yihiin wax wakti hore soo socday ilaa haddana ay socdaan sidee looga badbaadi karaa ummaddan ay u noqon karaan ummad leadershipkooda ayaga mataqaanaa doorta liiderkooda ayaga samaysta isla markaana waxa ay damacsan yihiin marna ay qabsa inti maalin walba mataqaanaa meel kale looga soo habi lahaa walahi horta waxaan jeclaan lahaa inaan eexo horta raggan leeyihiin waayo maxay yihiin waxa markaa bedelaysa naftarkiisa inay sida waaye waxaan leeyihiin maxaa uma tahay waad u fiirisay siyaasiyan waad u fiirisay cilmiyaysan waa waa arrintan meel far waa meel bogto waaye in la saabto u baahan laakiin dhibaatadeeda waa leedahay haddaan hadalna kana leeyahay sharmiya asada la qadaayaan ay kala gooyaan la qadaayaan dadka waxyada waxay isu dawaayaan inay difaacaan raggan waa rag inta badan nolosha ka dhacay rabaha inay ku noolaadaan la nolol aad iyo aada u sarreys usoo tafaxaysay inay wax dhacaan mid kastana ku fikirayo inuu hanti ka yeesho oo siyaasadda waxay u galaan inay hanti ku samaystaan uma galaan dadka wax u qaba raggan mas-uuliyiinta ah kasoo qaatay xasan oo arkay lixdankii iyo kowda uu soo helay danyarada aad bay ugu ugu yaryiin waxaad arkaysaa dowladda federaal wasiirada in maaragtay ay yihiin dad ka tayeya maxaa la dhahaa aqoon ahaan qabaayilka sida baararka amahawiya waxaasoo dhan markaa aragtid waxaa sal u ah marka hogaanka waaye raggan leeyihiin raggan waxay yihiin waakiis waa rag aan umad ku naxayn dadka ay matalaan aan weligood guryahooda u tegin xamar dilooyinka ay ku jiraan kayskooda ay dadkii qarotigii lagu kufsanahayo aysan weligood dhex tegin dad lacag shaqeeya oo hata marka hadda siyaasadda iyo baararka aan fadhinan lagu caayayo leeyahay dadkana aadan dhalanin waxawaaye dadkiina waa dad in guriga caloosha keliya ka shaqeynayo marka waa mushkilad waaye oo runtii u baahan in la inderdefaay gareeyo la yidhaahdo waxaan ummadani ma sidee xal ku ku heli kartaa waa dabcan waxa lagu qabsanaya warkii haddii afarasiya loo badalaya waa in leadershipka ay maaragtay walaalaheen milifle ku qasaaray dabcan maxaa la yidhahdaa isheeg qaraareedii laakiin hogaankii waa qodob marka aniga waxay la tahay waktigii waxaa la gaaray aan ummadan la badbaadin lahaa oo ayagana runta loo sheegi lahaa oo leadershipkii lagula dhigi lahaa la dhihi lahaa waxaa waa aragnay ilaa hadal sanad iyo meeshii hor ma jirto aragti dheer ma jiro mishin ma jiro waxaa laga baahan yahay adeer in qayb leadershipkan especially dadkeena maaragtay ku yimid shababada hoose maadaama xadaaradii ay nasarayso aqoontii ay jirto waajib waxaana saaran markan dadkan waxay u baahan yihin badbaadin inaan anigu qayb ka noqona ila tahay ma aha inaan anigu isharxayo laakiin waxaan rabaa inaan kugubaabiyo in dadkani ay maaragtay aysan marti ka noqonin daraabigeeyo hadda kadib hogaanka gobolka saddexda hadda gacanta lagu hayo waxay qayb ka noqdaan talada iyo hogaanka arrintan wax looga bedelo haddii kale annagoo dhan waxaanu ku sugannahay midkii baaba sheekh waxaa ka dhawaajishay arrintan gobolka shabeellaha hoose wax garad badan iyo mataqaanaa dad badan oo qurba joogta ama gudaha dadka jooga waxaa inta badan ay sheegaan in sad bursi badan uu ka jiro siyaasiyiinta dhinaca mataqaana beeraha merifle ay ku sameeyaan dadka degan gobolka shabeella hoose adiga mataqaana mutaxalim ahaan ku muuqata arrintaasi sideen xal looga heli karaa sababta waxaan rabaa before aan arrintan dhexgelin hadhow waaya kala difaaac dareemayaan oo leeyahay markii kuwan tuugada aan qaba inaan farta kursi qabaan siyaasiyiin aad oo culus waaye waxay hadhow ii gelinahayaan shaati ah inaan qabo inaan dadka la gooyo ama balaayo sameeyo o anigu shaqo qabo karqaatay waxaan kasoo jeedaa adeerkii iyada dalka u istaagay wallahi badir waa adeerkay abahay wuxuu ahaa ku-xigeenkiisa adeerkay una ismaan u ahaa taas waxay ku tusaysaa walaalkay in aan nalagu soo koriyey qadiyada xisbiya oo weli aan u taagannahay oo aan aaminsanahay midnimada guda iyo mirifla iyo muqadas taas micnaheeda maaha inaan ka aamuso waxa ay sameynayaan walaalaha reer liibya ama xaweyn darada ay sameynayaan hata haddii aan waxyar ku samaysiyo waxay dhahay mushkiladda ugu weyn aniga mirifla dhanma dhihi karayo aniga waxaan dhihi lahaa xaweyn maaha mirifla maaha waa shaqsiya dhashay siyaasiyiinta dhashay reer dhacay a kuma jiraan dadka maaragtay shacabka maaha shacabka waa wanaagsan
sheekh umar marka aad leedahay shaksiyaad ma noo sheegi kartaa shaksiyaadka aad aad sheegaysa shaksiyaadka waxaa ka mid ah intii for example soo qabatay siyaasadda oo kale waxaa ka mid ahaa carareega waxaa hoggaankeeda ahaa saddexda qof ee hoggaankeeda ahaa waxay kala ahaayeen reer walaalaheen raxweyn bay ahaayeen taas waxay samaysay inay yidhaahdeen sagaal iyo toban xildhibaan keliya ayaa daleegaya tii waxay ku samaysay gobolka in laga waayo oo weli ay soo xulaan ama ay keensadaan dadkii dad aanay maaragtay gobolkii matali karin oon awood badan iyo aqoon badan lahayn taasi qaladkaas taas dhacay buu ahaa maxaa ku xigay waxaa ku xigay sheekh xasan sheekh xasan markuu ku xigay dafini waxay xadida dhibaatada jirta ee ummadan ay ku kala goynayaan walaalaha wiilashaas bal waxa waaye iyo qaar yar oo reer bakoolo oo arkiya for example maanta waxaan aragnaa in madaxweynihii gobol guddoomiyihii baarlamaan wasiirkii eeg ay isku wada haystaan reerka dafini waxaa cado xumo waa dhaqan xumo waa wax laga xishoodo okay waxaa jiray marka meesha ka maqan ra-iisul wasaare ku-xigeen mar haddii wasiirkii eega sheekh xasan iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii asagoo aadamadooda ah gudoomiyaha baarlamaanka way isku qaatay dhaawaca meeshaasay ka timid waxaa ku xigay jawaab markuu xasan isku dayey wasiir in uu ra-iisul baarlamaankii digniya mirfo uu lahaa oo meesha ka saaro jawaari kumuusan doodin waayo dad badan waxay u faafeen dareen waxaa jira in qof kaloo digila imaan lahaa marka raggan ma doonayaan in qof digila uu leadershipki la qabsan waxaa yimid ninka la dhahayay bursa bursa markuu yimid waxaan islahayn oh my god raggii bay hadda waa bedelan bay aniga maaragtay kuwii reerka koola wax bedelaan exactly wuxuu sameeyey wixii ay dadka ka cadanayay waxaa meesha ku maqan in adeerkii in adeerkii reer sagaala u dhiibtay inuu wasiirka eega qaato hayno in wasaaradda gaashaandhigga ay adag tahay in digil in loo dhiibo cadaalad bay leedahay balki dadka meesha u badan waxay leeyihin dadkan hadii loo dhiibo dhibaatay lagu sameynaya cabsi noocaas waa jirtaa dabcan laakiin ayagii xishood daradaas in intaas dhibaato lagu sameyn lahaa maanta maxay sameyn lahay wallaahi bilahi wallahi digna meesha waxa la dhahmi jiray waa kala tegi lahay waxay u qaateen midnimo naga tahay maha waxay naga tahay waa jecel iyo midnimo iyo anigoo og inay waxaanay dhalanteed yihin oo beri laga baxay sheekh madax xalka marka muxuu noqonaya haddii barki waxaa soo sheegtay xilligii shaati guud ilaa hadda waxaa inay socdaan dad badan oo kasoo jeeda gobolada shabeellaha hoose waxay u arkaan waxaan hamoor ay sii socdaan in dhibaato badan ay soo gaari doonto xataa walaaltinimada iyo mataqana wadajirka xataa marka si waxaas looga baxo unitiga loo ilaaliyo waxaan sidee mataqana looga bixi karaa wallaahi horta aniga waxaan kula talin lahaa reerka shabeellada hoose inay aada isku dejiyaan oo aysan ku daysan oo soo samreen waxaan u samreynana waxawaaye wax kale maaha waa midnimada wax dadkan waa dad walaalaha ah xogaa hunguriweynina jirto hunguriweynninkaasna waa haddaa fiiri cultureka naftirkooda reerka shabeellada hoose dad laba qabiil oo isdagaalo oo oo kala celinayo ma arkeysa dadkan biya isku dagaalayaan bakar bay isku dagaalayaan waa dad wax kastaba maaragtay isku dhaqankii aan lahayn marka walaalahan waxaan qabaa